taariikhdii labaad cutubka saddexaad markaasaa sulaymaan bilaabay inuu gurigii rabbiga yeruusaalem ka dhiso oo ka dul dhisa buur moriyaah oo ahayd meeshii rabbigu ugu muuqday aabbihiis daa'uud oo wuxuu wax ku diyaarshay meeshii daa'uud doortay oo ahayd meeshii wax lagu tumi jiray oo uu arnaankii reer yebuus lahaa oo wuxuu dhismihii bilaabay sannaddii afaraad oo boqortooyadiisa bisheedii labaad maalinteedii labaad haddaba kan waa aas-aaskii sulaymaan u dhigay dhismihii guriga ilaah oo dhirirku markii cabbirkii hore lagu xisaabo wuxuu ahaa lixdan dhudhun oo ballaarkiisuna wuxuu ahaa labaatan dhudhun oo balballadii guriga ka horraysana dherarkeedu wuxuu la ekaa guriga ballaarkiisu oo labaatan dhudhun ahaa oo sarajeegeeduna wuxuu ahaa boqol iyo labaatan dhudhun oo wuxuu gudaha hoose kaga dahaaray dahab saafiya oo gurigii weynaa wuxuu saqaf hoose uga dhigay qoryo beroosh ah oo uu dahab wanaagsan ku dahaaray oo wuxuuna ku xardhay geedo timireed iyo silsilado oo gurigiinna wuxuu ku qurxiyey dhagaxyo qaali ah dahabkuna wuxuu ahaa dahabkii farwaayiim oo gurigiinna iyo alwaaxdii saqafka haysay iyo fayaaradihiisii iyo derbiyadiisii iyo albaabadiisiiba wuxuu ku dahaaray dahab oo derbiyadana karabiim buu ku xardhay oo wuxuu sameeyey gurigii ugu wada quduusnaa dherarkiisuna wuxuu la ekaa guriga ballaarkiisa oo labaatan dhudhun ahaa oo ballaarkiisuna wuxuu ahaa labaatan dhudhun oo isagana wuxuu ku dahaaray dahab wanaagsan oo gaaraya lix boqol oo talanti oo musmaarada miisaankooduna wuxuu ahaa konton sheqel oo dahab ah oo qolalkii sarena wuxuu ku dahaaray dahab oo guriga ugu wada quduusan gudihiisana wuxuu ku sameeyey laba keruub oo wax hardhan ah oo iyagana dahab baa lagu dahaaray karobiimta baalashooda dherarkooduna wuxuu ahaa labaatan dhudhun mid baalkiisu wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu gaari karay guriga derbigiisa oo kan kalena wuxuu ahaa shan dhudhun sidaasoo kale oo wuxuu gaari karay baalka karuubka kale oo karuubka kale baalkiisuna wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu gaari karay guriga derbigiisa kale oo baalka kalena sidaasoo kale wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu gaari karay baalka karuubka kale oo karubiimtaas baalashoodu way kala baxsanaayeen intii labaatan dhudhun ah oo cagahooday ku taagnaayeen wejiyadooduna waxay u jeedeen guriga gudihiisa oo haddana wuxuu ilxirka ka dhigay buluug iyo guduud iyo casaan oo mare wanaagsan laga sameeyey oo karobiim lagu daabacay oo weliba guriga hortiisana wuxuu ku sameeyey laba tiir oo mid kasta dhirirkiisu yahay shan iyo soddon dhudhun oo mid kastana taajkii saarnaa wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu kaloo sameeyey silsilado u eg kuwii guriga quduuska ah markaasuu saaray tiirarka dushoodii oo wuxuu kaloo sameeyey boqol rumaan oo silsiladihii buu ku dhejiyey markaasuu tiirarkii qotomiyey macbudka hortiisa mid dhanka midigta kii kalena dhanka bidixda oo kii dhanka midigta ahaa magaciisii wuxuu u bixiyey yaakiin kii dhanka bidixda ahaana wuxuu u bixiyey bocaas